aan ku horeyne magaalada hargeysa waxaa maanta ka furmay shir caalamiga oo looga hadlayo nabadda iyo dowlad dhiska afrika shirkaasina waxaa ka qayb gelaya siyaasiyiin iyo ergo ka kala socota in ka badan shan iyo toban dal wariyaha v o a hargeysa khadar maxamed cakule ayaa warbixinta noo soo diray shirkan ayaa waxaa lagaga hadlaya arrimaha nabadgelyada dowlad dhiska iyo dhaqaalaha afrika dadka ka soo qayb gala ee marti sharafta ah waxaa ka mid a hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ugu weyn dalka uganda bobi wine ayaa waxa uu sheegay v o a waxa uu ku arkay somalilan waxaan ku idhi naftayda kani waa waddan shan jeer laysku wareejiyey talada ama kursiga madaxweynenimo si dimuqraadiya oo nabadgelyaha sidaa darteed waa inuu yahay meel ama waddan nabada boobi hogaamiyaha mucaaridka ugu weyn waddanka yuganda ee shirka hargeysa ka soo qayb galay saakan aan kula kulmay waxauu intaasi raaciyey waxa uu ku arkay magaalada hargeysa waxaan arkay dad dalkooda jecel oo waddankooda jecel waxaan arkay dad dalkooda dhisanaya oo gacmahooda ku dhisanaya waxaan la kulmay ama aan arkay dal uu hooseeyo ama uu xadidan yahay dhaqaalihiisa ama khayraadkiisu geesta kale waxaa shirkan iiga warramay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah somalilan maxamed ducaale khadar aad baad umahadsantay horta marka ugu horreysa shirkan abaabulkiisa iyo fikirkiisaba waxaa iska le mu'asasadda brentons foundation oo xarunteeda tahay dalka koonfur africa oo ah maxad weyn oo waddamada afrika kala taliya arrimaha horumarinta dhaqaalaha siyaasadda iyo dowladnimadaba ama dowlad dhisidaba iyagaa iskusoo dabariday somalilan gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibaddu iyadu tashiilaadkii kale iyo martigelintii ayuunba iyadu doorkeedu uu ku koobnaa ujeeddada ugu weyn ee shirkan laga lahaana waxa weeye sida barnaamijkiisaba ku cad sidii loo darsi lahaa nabadda iyo dowlad dhisidda geeska africa iyo casharada laga baran karo somalilan dadka ka qayb galay tiradoodu waxay ka kala yimaadeen waddamo fara badan oo ilaa iyo toddobiyo toban dal ka badan oo adayta waqooyiga america ilaa australia africa asia waxaana isugu jireen dad aqoon-yahanaa siyaasiyiin asxaabta waaweyn ee africa sida koonfur africa dalka uganda dalka tanzania waxa iyo dad markaa mutacaalimiin waaweyn oo dee laga yaqaano ingiriiska iyo maraykankaba dhammaan dadkaasoo dhami waxaa dadka shirka kasoo qayb galay ujeedada ugu weynee shirkan laga lahaana waxa weeye sidii laysula falanqayn lahaa si markaa aad iyo aad u xeel dheer maxaa laga baran karaa dowlad dhisidda iyo nabadisida dalka africa waa aynu xulkugen waxa weeyaan waxaa runtii iminka adduunku garwaaqsaday inaan nabadda iyo dowlad dhisidaba debadda laga soo dhisi karin dalka gudihiisa ama waddoona africa ha noqda ama latin america ama waddamadii burburay asia ha noqdaan in dal gudihiisa cashirku ugu fiican u yahay taasina waa arrimaha somalilan loo darbaday waa markii ugu horreysay ee shirkan lagu qabtay geeska africa koonfur africa lagu qaban jira ama gobolka koonfureed qaaradda iyo galbeedka africa horta marka ugu halkudhiga shirku waxa weeya nabadda iyo dowladhisida geeska africa barnaamij la idhaahdo african security dialogue oo barnaamijkani waddamo badan oo adduunyada ku qabto ayuu qayb ka yahay somalilan runtii nasiib bay u heshay inay noqoto dalkii ugu horreeyay geeska africa ee barnaamijkan lagu qabto waxaana runtii aan isleeyahay waxa sababta koowaad le kow somalilan noqotay xaqiiq jirta oo dowladnimo oo lagu majeeranayo nabadgelyo dimuqraadiyad iyo dhaqan soo dhaweyneed oo dulqaadkiisa lehba isla markaana adduunkii u furan oo mashaariic waaweyn oo horumarineed oo xagga infrastructureka ay ka socdaan oo runtii wafdigu aad iyo aad uula dhaceen markii loo sheegay in labayo tobankii bilood ugu dambeysay waddada intaa leege berberya hargeysa infrastructureka intaa leeg uu ku gebagaboobey aduu afariy tobankii bilood ugu dambeeyey waxaa kaloo runtii muhiimad gaar uu somalilan ugu leeyayo loogu doorbiday waxa weeyaan saad ka warhayso geeska africa waddamo badan baa duruufo amni iyo qalalaasya siyaasadeedba ka jiraan somalilan waxay ka mid tahay meelaha dowladnimadeedu iyo nabadgelyadeeduba runtii wax ku kordha mooyaane waxba aanay ka dhacayn waxaa kaloo xusid mudan in maxadka pentance foundation uu muddo dheer somalilan xidhiir la lahaa oo khubaradiisu iyo guddoomiyaha boordhkiisii hore madaxweynihii hore dalka nigeria general abasanjo uu halkan uu yimi president biinsa bixi uu qaabilay runtii waxaan kusoo gebagabayn lahaa shirka khadarow waxaa qudbad runtii iyaduna runtii qiimo le ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo dhammaan duruufaha somalilan soo marto o dhan sawir ka bixinayey waxaa la rajaynayaa beritoole inuu shirka soo gebagaboobo islamarkaana warmutiyeed iyo nuxur ka soo baxo islamarkaana lala wadaagi doono dowladda somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa